muslim iyo hadduu gaal ku furayaba hadduu muslim ku furay iyo hadduu gaal ku furayaba abaa xaniife ayaa isagu wuxuu yidhi maye labadii gaal way isku furi kareen laakiin gaal muslim ku furayun baan la ogolayn imaamu axmed de wuxuu yidhi xagga wasiyada iyo dardaaranka waa kharaani min hayrikum aayaddaas u deliishadayo waa la aqbalaya bule xaggaa dardaaranka maxaa yeelay ilaahay baa yidhi wa ashhiduu daway cadlin minkum waxaa maragelisaan kuwa cadaaladu saaxiibahoo idinka idinka mid ah marka kaafirku waxaa la leeyahay laysa bicadlin horto gaalka caadil maaha isla markaa minkum baa la yidhi walaysa mina inagamana mid ahaa waana dee fusaaqda kaugu faasiqsan weeyaanoo ilaahay ayuu ku been abuurtay uu diiday dee ma khalqigiisa ayuu runka sheegay arrinkooda xorun oo xor ah waxaa kaloo loo shardiyaa inuu qofka markhaatiyo xor yahay lagama aqbalayo addoonkii markhaati laga aqbali maayo maxaa yeelay markhaatigan gudidiisa maragga gudidiisa ayaa macno wilaayo ayaa ku sugan madaxnimo iyabaa ku sugan oo isna male mukallafun waa inuu mukallaf yahay mid la mashaqeeyo qaangaad caqlile waa inuu yahay markaa iyada mid waalan markhaatigiisa bilijmaaci lama aqbalayo falaa tuqbalu shahaadatu majnuuni bilijmaac sabina lama aqbalayo ilaahay baa yidhi min rijaalikum raggiinna ah dee sabigiina rag laguma tilmaami karo markaa sabina markhaatigiisa lama aqbalo imaamu maalik ayaa markhaatigooda hal meela cuskaday wuxuu yidhi haddii ay ciyaal yaryari wax isyaalleeyaan iyagoo meelahaa ku ciyaarayoo iyagu isla gaar ah haddii ay waxyeello isu geystaan marag furka ay isku marag furayaan waa la aqbalayaa laakiin waxaa shardiya buu uhi inaanay goobtii ka kala tegin masalan ciyaal yaryar baa kubad meel ku ciyaarayeen ama waxbay meel ku samaynayeen mid ka mid ah dabeedna la dhaawacay dhowr ama intiiba waxay ku furaysaa mid ka mid ah markaa markhaatigaa ay isku furayeen waa la aqbalayaa buuhi laakiin bishardi waa inaanay kala tegin hadday kala carraabaan ay iyo kala maqnaadaan ama xaafadoodii kala tagaan markhaatigooda la maqli maayo waayo waxaa laga yaabaa dee in mid walba xaafadoodii wax lagaga soo yidhi oo waxaanba loo soo laqimay ayaa dhici karta markaa sabigana lama aqbalayo markhaatigiisa cadlun waa inuu caadil yahay waa inuu caadil yahay qofka markhaatiga ahi falaa tuqbalu min faasiqin faasiq laga aqbali maayo markhaatigii maxaa yeelay ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu haddii uu idinla yimaado mid faasiqe hadduu war idinla yimaado fatabayanu iska hubsada baa ilaahay cuskada oo qaata ma odhanine iska hubiya baa ilaahay duu muru'atin qofkaasi waa inuu leeyahay muru'o muru'o maxaa la yidhaahdaa qofkaasi waa inuu anshax iyo sharaf iyo dhaqan wanaagsan leeyahay toosnaan waa inuu leeyahay maxaa yeelay qofku haddaanu toosnaan lahayn dee xishood ma leh qofka aan xishood lahayna wuxuu doonuu samaynayaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta rasuulku wuxu uhi mar haddaan xishood kugu jirin waxaa doonta samee macnaa qofka xishoodka ayaa waxyaalo badan ka joojiya qofka hadduu xishood waayo kaasina dee wuxuu doonaaba iskaga hadlaya markaa qofka markhaatiga noqonaya waa inuu yahay qof anshax iyo usluubi iyo toosnaan leh dadka aynu se naqaano ee meelahaa ka dhurmeen waxay doonaan caaye waxay doonaan dacayadeeye waxay doonaan ku hadlaa qofkaa markhaati laga dhegaysan maayo ka waa inuu qof anshax leeyahay hayru muttahamin waa inuu yahay mid aan markhaatigiisa lagu tuhmaynaynin midaan tuhmaad iyo shaki aanay ku jirin markhaatigiisa waa inuu yahay maxaa yeele ilahi baa lidalikum aqsadu cinda allahi wa aqwamu lishahaadati wa adnaa anlaa tartaabo una dhow inaydaan shakiin markaa mar haddii meesha dee qofkan la tuhmayo dee shaki baa meeshii ku jira xadiid xaakim warinayana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi laa tajuusu shahaadatu dimma walaa dilxinna lama bannaano markhaatiga qofka dinna waa bimacnaa tuhmadda leh ee lagu tuhmayo waxaa xinnaduna waa qofka cadaawadda ay qofkan u dhaxaysa markhaatigiisa lama aqbalayo markaa sheekhu shuruuddii markhaatiga waa fara badan yihiine qaar badan ayuu ka tegey waxaa ka mid a qofkani naatiqin iyo qof hadli karaa qofkii akhraskaan isagu hadli karayna markhaati laga aqbali maayo waa inuu yaqid yahay qofku qof soo jeeda laakiin kuwa iska horda ama habeenka markhaati laga aqbali maayo siduu inoo keeni doono marka waa inuu qof soo jeedo wax kala saaraya waa inuu yahay wa shardu lcadaalati haddaba cadaaladda shardigeedu waxa weeye ijtinaabu lkabaa'iri kabaa'irta inuu qofku ka dheerado walisraar iyo daa'imid calaa sagiiratin dembi yar uu daa'imo waxau sheekhu leeyahay cadaaladda markay cadaaladdu xaqiiqoobaysa ee cadaalad wax jirta ay noqonayso waxaa u shardi ah ijtinaab lkhabaa'ir qofku inuu dembiyaalka waaweyn iska ilaaliyo walisraar calaa saqaa'ir calaa sagiira waa inuu iska ilaaliyaa uu ka dheerada inuu daa'imo calaa sagiira dembi yar kuwa waaweynna waa inuu ka dheeraa dunuubta waaweyn kuwa yaryar inuu caadaysto oo uu daa'imona waa inuu ka dheeraadaa markaa haddaba maxay kala yihiin dunuubta kuwa kabaa'irta la idhaha kuwa saqaa'irta dunuubta waaweyn iyo dunuubta yaryari maxay kala yihiin waxay dhaheen culimmadu dunuubta waaweyn waxay ku tacriifiyeen isagoo sheekhba meel ku joojiyey waxay yidhaahdeen kullu macsiyatin waradda fiihaa xaddun waa macsiyad kasta oo xad leh adduunka xad loo yeelay oo waradda fiihaa waciidun shadiidun binasi kitaabin ow sunna ama waxa ku soo arooray waciid iyo goodi adag ayaa ku soo aroray oo kitaabka naskiisa ah ama sunnaha ah ow waradda fiihaa tabarru'un ama waxaa ku soo arooray beri ayaan ka ahay ama beri buu naga yahay ow laysa mina ama naga mid maaha ow nafyu iimaan ama iimaankoo laga anfiyo macsiyada noocaasa ee xad ku soo arooray masala dee maxaa ka mid ah zinada kuwa xad kale ka mid ee layidhi boqol jeedaha lagu dhufto ama hala rajmiye baa la yidhi haddii ay reera yeesheenna xad baa ku soo arooray tuugadii baa ka mid ah khamri cabkii baa ka mid ah ama waxaa ku soo arooray waciid adag goodi adag binasi kitaabin oo sunna waladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naara waseyaslowna saciira ilahi wuxuuhi kuwa agoonta maalkeeda cunaya dee caloosha waxay ku gurayaan naar saciirana way geli doonaan baa idhahay taasina waa ka mid ama waxaa ku soo arooray dee laysa mina qofka waxaa sameeyaa naga mid maaha beri ayaan ka ahay iimaan ma laha yani macsiyooyinka ay ku soo arooreen iyadee noocaasina iyana waa ka mid bay yidhaahdeen culamada qaarkood baa iyana raaciyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya waxa weeye kullu jariima dembiga weyni waa dembi kasta oo tudinu biqilati iktiraafi murtakibiha biddiin waa dembi kasta oo ku tusinaya qofkan la yimi inaanu diinta u aba yeelaynin dembi kasta oo ku tusinaya qofkan la yimee waxaan ku dhacay inaanu diinta u aba yeelaynin marka waxyaalo fara badan dee sakaa'irtuna waa kuwa aan intaa ahayn ibnu cabbaas ba waxaa la yidhi ilaa toddoba boqol ba ilaa toddobaatan bay u dhowday saciid ibnu jubeyrna wuxuu ihi maya ilaa toddoba boqol bay uga sii dhowdahay buu ihi taa halka ibnu cabbaas toddobaatan yidhi toddoba boqol bay uga dhowday marka waxyaalaha ka midkaa waxaa ka mida bay yidhahdeen salaada oo masalan qofku uu ka horumariyo ama uu kadib dhigo waktiyaalkeeda iyadoon cudurdaar jirin isagoo ka hormariyo ama kadib mariyo waa kabaa'irta qofkoo zekada diida ayaa ka mid oo yidhahda anugu bixin maayo waxaa ka mid a isagoo qofku ka taga dee wanaagga isfaridiisi iyo xumaha nahyintiisi isagoo karaya waxaa ka mid ah nisyaanulqur'aan qofka qur-aanka yaqaanay oo ilaawa waxaa ka mid ah alyaasu min raxmat illah qofka hadduu ilaahay naxariistiisa ka quusto banaanka u buxuu idhahda aniga shaqo iskuma lihin waa lay cadaabaya iyaduna kabaa'irta ayay ka mid tahay walamnu min makri illah ilahay makrigiisiiyo wuxuu samayn doono hadduu ka aamin noqdana iyana waa la mid u yidhaahdo aniga waxaan doonnaba aan samay annagu reer hebel baanu innagu alaasanu kale anigu dariiq heblaayaan haysta aniga markaas xagga hore aanu nahay ayana waa kabaa'irta ayay ka mid tahay dunuubta waaweyn cumar bin khadaab baa laga wariyey wuxuu uhi haddii labadayda lugood mid ka midii ay jannada ku jirto midna ay dabadda tahay maan aaminin ilaahay makrigiisa buuli ama hadduu dhawaaqo mid oo yidhaahdo ama naasa kulluhum fi ljanna ilaa waaxid laxasabtu nafsii dalika alwaaxid bu hadduu qof ku dhawaaqo oo la yidhaahdo buu yihi xaggee laga yidhaha dadka o dham jannay gelayaan mid mooyaane cumar ibnu khadaab raggii jannada loogu bushaareeyey ka mid wuxuu yidhi anigu naftaydu maan xisaabin lahaa kaa inaan hay waxaa ka mid a dee dilkii camdiga ahaa ama shibulcamdiga ahaaye la dilo qof walfiraad min azax waxaa ka mid a dee qofka oo ka carara maalin gaalo lays hayo waagli riba riba cunidda ayaa ka mid a riba cunidda ayaa iyana ka mid aho waa bahalaa iminka hay-adu ay bixinayaane iyo bangiyada iyo kuwaas weeye riba cuniddu dulsaar kale waakli maal lyatiim agoonka maalkiisaoo la cuno ayaa ka mid a waliftaar fii ramadaana min gayri cudrin qofka oo cudurdaar la-aan ramadaanta isaga afura cuquuq lwaalideyn qofka oo labadiisa waalid caaq ku noqda wazina waliwaad zinada waxaa la yidhaha iyo dabaka marka wa shahaadatu zuur markhaati beenaale wa shubhu lkhamri khamri cabidda haba yaraadee sariqada ayaa ka mida tuugada iyo qasbiga iyo boobka iyo dhaca dadka la dhaco wa kitmaanu shahaadati bilaa cudri markhaatigii oo qofku uu qariya iyadoon cudur daar jirin qof muslimahoo la yska garaaco dembi la-aan qadcu rixim qaraabadii oo la gooyo rasuulka oo lagu been abuurto asxaabtiisa oo la caayo laaluush qaadasho iyo isku dir ayaa iyaguna dembiyaalka waaweyn ka mid a waxaa qiibada la yidhaha haddii dadka ehlul cilmiga ah iyo dadka ehludiinkaa la xamanayo iyada dembi weyn bay noqosha haddii kale waa sagiir haddaba dembiyaalka yaryar iyagana waxaa ka mid a wax dee iminka la yskaga caadaystay oo dumarkaa maxaa maxaan xaaraamta kaa eegiddeeda beenaan xad lahayn dadka guryahooda oo la eego oo masalan dee gudihiisa iyo daaqadyo meelaha laga eego qof muslimahoo saddex hesho wax ka badan aad goysood ka haajirto qofka oo dee dood iyo muran uun la taagnaada meelaha qofkaoo salaada dhexdeeda ku qosla qaylada iyo marya jeexjeexa markay musiibiyo dhibaata qofka ku timaado qofka oo islula marka uu soconayo dadka fusaaqda iyo dadka aan wanaagsaneyn ee dibtiriinta oo la iska dhex yuurursadaa ayaa ka mid a markaa waxa uu sheekhu leeyahay shardiga cadaaladdu waxa weeye ijtinaabuulkabaa'ir dembiyaalkaa waaweyn in wax ka tilmaanay in laga dheeraado walisraar calaa sagiira iyo in la daa'imo dembi yar marka waxay leeyihiin israarkaa kabaa'irka lagu cadfo waa min cadfi alkhaasi cala alcaam maxaa yeelay daa'imidda kuwa yaryarna kabiiray ka mid tahay iyana waa dembi weynuun wa yaxrumu waxaa xaaraana buu yihi haddaba allacibu ciyaar ayaa xaaraana baa sheekhu yidhi bin nardi lagu ciyaaro calo saxiix haddaan qabano wa yukrahu bishatrinjinna waa karaahiyo fain shurida fiihi maalun min aljaanibayni haddii la shardiyo faqimaarun weeye wa yubaaxu alxidaawu xudaawu xeestii geela iyada waa la banayay wa samaacuhu iyo maqalkiisa wa yukrahu lghinaawu heestii ayaa iyadu karaahiyaa bilaa alatin iyo wa samaacu dhegaysigiisaba wa yaxrumu waxaalanay isticmaalu alatin qalab in la isticmaalo min shicaari sharaba kuwa wax cabba dee ka mida calaamadahood ka dumbuurin iyo wa cuudin iyo wa sanjin iyo wa mismaarin calaaqiyin ba weeye wastimaacuhaana waa lamid laa yuraacin maya fil asaxi haddaan qaban qultu waxaan idhi nawowi haddaan el asaxu taxriimuhu weeye wallahu aclam waxau yihi sheekhu waxaa haddaba xaaraan ah allacibu binardi cala saxiix ciyaarta nardiga la yidhaahdo waa xaaraan maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slm ayaa wuxu uhi man laciba binard qofka ciyaartaa ku ciyaaraa faqad casa allaha warasuulahu ilah iyo rasuulkiisa wuu caasiyey xadiid kaloo saxiixiisna wuxuu ah fakaannamaa sabaqa yadayhi bilaxmi khanziirin wadami wuxuu ka dhigan yahay isagoo faraha la galay hilib doofaar iyo dhiiggiisii isagoo la galay faraha ayuu ka dhigan yahay qofka nardigaa ku ciyaar nardu shiirna axaadiisu way ka cabirayeen runtiina waa ciyaaro imika aanan anigu kollayba aanan arag aad moodanaya inaanay kollayna soo gaadhin waa waxa masalan kulayo wax noocaas ahoo see bahashan dumadda ayay ayay laba bilaydhoo is-eg yaallaan oo saan iswacinay saan isu eg yaallaan ayay ku jirtaa markaa waana noocyadaa dumadda iyo noocaasu weeye laakiin waxaynu garanayna magaceeda ama aynu aragnay maaha allacibu binardi cala saxiix wa yukrahu bishitrinj shitrinjiga taa la yidhaahdo iyada waa karaahiya buu leeyahay oo shidrinjiguna waataynu hore usoo tilmaannayoo iyana magaceeda maaqani waa mid ayana laysugu weydaariyo waan ku arkay magaaladaba o fardayo waxbay leedahay iyadu waa mid laysugu weydaariyo magaceeda maaqane taas markaas iyaduna waa karaahiya buu leeyahy in lagu ciyaaraa marka wuxuu taana u xarimay nardigana u xarimay shidrinjigana wuu karaahiyaystay waxay leeyihin way yar kala duwan yihin oo shidrinjigu ayadaaba xagga fikiraadda iyo waxaasaa ku badanoo waa ciidamo iyo dagaalla iyo wax layska horgeynayo oo iyadu waxba laga yaabaa inay xaggaa dagaallada wax ka tarto ayuu leeyahay oo xaggaasaa laga yar fudaydiyey laakiin tan kale waa wax kale buu leeyahay iyadu nooc kale ah oo sidii aslaamtii markaa waxbaa wax lagu soo saarayaa buu leeyahy fa in shurida fiihi haddaba haddii la shardiyo sidrinjigaa ciyaarteeda maalun min aljaanibiin haddii mid waliba yidhahdo haddaad iga badiso xoolaad leedahay faqimaarun iqamaar bay noqonaysaa markaa ijmaac ahaan waa ku xaaraan oo markhaatigiina waa lagu celinaya haddii laakiin labadooda mid ahaan laga laga maalka laga shardiyo qimaar noqon maysa laakiin waa xaaraanoo dee cuquud faasida ayay noqonaysaa wayubaaxu wayubaaxu lxudaa waxau leeyahay sheekhu heesta geela iyada waa la banneeyaa xudaa waxaa la yidhaahdaa waa ma yuqaalu khalfa alibili min zajri shicrin wagayrihi marka geela la caraabinayo iyo marka la horayo iyo marka la waraabinayo iyo waxaa la tiriyo geeljiriyaashu tiriyaan kaa weeye maxaa yeelay akhbaar saxiixa ayaa ku soo aroortay geelina markaas iyana nishaad bay gelinaysaayo dee kii yar dhuulooday iyo kii markaa meelaha ku ciri la ama waddada ka baydhi laana dee waa yar toosinaysaa wa samaacuhu samaacaasi dhowr meelood buu ku jiraa istimaac baa looga jeedaa samaac maqal yani aad wixii un maqashaa ayada dee taa laguma simaacu istimaacu baa loo jeeda dhegaysigiisa maxaa yeelay cabdillahi bin ruwaaxa ayaa wuxuu ku yidhi xarrig bilqowm haar qoomka dhaqaaji buu idhi oo dee bal hadda ugu dhufo markaasa markaa isaguna ugu dhuftay shiciradiisi iyo alaabihiisii wayukrahu lghinaagu wuxuu ihi heesta iyada waa la karaahiyeystaa wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid waxaa ka mid a dadka mid iibsanaya lahwa alxadiid yani xadiid markaa sheekadaada iska lahwiga ah ee mashquulka wallahi huwa alghinaa buuhi ibnu mascuud waa heesta bilaa aalatin markaanay aalo iyo kaman iyo miisig aanay la soconin waa karaahiya buu idhi wasamacu wayukrahu samaacuhu istimaacu in la dhegaystaana waa karaahiya buu yidhi in la dhegaystaana iyaduna waa karaahiyo haddii ay macaaalla tahay oo miisigiiyo kaman la socdaanna xaaraan bay noqonaysaa dhegaysigeedu oo dee waxaa la yeeliya wax faa'iidaaho ay leedahay ayaan jirin qalbigana weliba nifaaq ayay ku dhalisaa baa rasuulku yidhi sala lla xadii waxaan filaya inu inuu xadiidka ayabana kala garaya nifaaq ayay qalbiga ku dhalisaa baa layidhi midda labaad waxay jeclaysigeeda iyo laqabsigeedu dee wuxuu ka saarayaa qalbiga ilaahay xuskiisii iyo qur'aankiisa iyo dihrigiisa oo la macaansado ayuu ka saaraya oo halkaas iyo gelaysa waxaa kaluu sheekhu uhi wayaxrumu waxaana isticmaalu aalatin aalad iyo qalab in la samayso min shicaari sharaba dadkaa wax cabe ee qamriga iyo wax cabe aalooyinkooda ka mid a in la samayso shicaarkooda iyo tilmaamahooda iyo calaamadooda ka mid a waa xaaraan markaa ka dumbuurin buu yidhi wa cuudin wa sanjin wa mismaarin ciraaqiyin ee maxaynu ka garan haddaynu ayagii helin waa baynu weydiin lahin waxbay ka garan lahayn lakiin innagu waxba ka garan mayno dumbuurkaas dee waa waxaa la tuban weeye cuudkuna waa kan qaabka malqacadda u samaysanee meesha yaree dalooshana leh ee ay waayirada yaryarna dul maraanay tuman weeye sanjiguna waa kuwan ay isku garaacaan ee bireydhada ah ee iyaguna sanqadha kala sameeya wa mismaarin ciraaqiyin isaguna waa mismaarkaa ciraaqigiina isna waa nooc ka mid ahun waxyaalaha la garaaca isna xarkaa lagu garaaco wastimaacuhaa aalada in la dhegaystaana iyaduna waa xaaraan buuri sheekhu maxaa yeele xadiid baa rasuulku sala la alay slam wuxuu ku yihi layakuunanna min ummati ummaddayda waxaa ka mid noqon doona buli akhir zamaanka aqwaamun yastaxilluuna alkhaza waalxariira waalmacaasifa waxaa ka mid noqon doona ummaddayda qolo xalaashata dee xariirta iyo macaasiftuna waa aalat lmalaahi baa la waxaa lagu mashquulo ee la tunto ayaa markaa ka mid noqon doona marka halkaa khasiga alxiraana axaadiidii qaar baa tilmaantay oo ah farjiga iyo zinada markaa la banayso laa yuraacin la isticmaalu yuraacin yuraaca ka la yidhahda isaga isticmaalkiisu xaaraan mahay buuha shabaabaa la yidhahdaayo iyada joofka ama meesha hoostaan waxba ugu jirin bay yidhahen fila sax haddaan qabano qultu waxaa hi nawaawi hadday al asaxu taxriimuhu wallahu aclam nawaawina wuxu uhi war waa isku mid waxba ha soo kala reebi wayajuusu waxa bannaan dufun isaga nasradii ama durbaankii way iska bannaanyaen licursin haddii loo tumanayo dee aroos wakhitaanan iyo gudi wakayrihimaa iyo labadaa keyrkood fil asaxi haddaan qabano wa in kaana fiiha jalaajilu haba ku jiraan dee jalaajili ama xalaqada iyo wax markaa hoosta ka sanqadhayaaba ha ku jiraan wayaxrumu xaaraana darbulkuubati nooca kuubada la yidhaha iyada garaaceedu waa xaaraan wa hiya ib dablun waa durbaan tawiilun oo dheer dayiqu lwasat oo dhexdiisu ay cidhiidhi tahay waxau sheekhu yidhi waxa isagu iska banaan baalka dufka la yidhaahdo duf waa nasro ama durbaanbadhe waa kan markaa haragga iyo hareeraha lagaga xidhayo kaas isagu iska bannaan yahay licursin iyada dee waa loo samaysan karaa loo garaaci karaa yani caruuska ama meherka maxaa rasuulku sala la alay sl wuxu uhi aclinu nikaax nikaaxa iyo guurka muujiya wajcaluuhu fi lmasaajid weliba masaajida la tago geeye buui wadribu calayhi biduf weliba dufafkaana garaacda oo tunta buu yidhi wa khitaanin wayajuusu likhitaanin dee gudiddii marka carruurtii la gudo iyagana in halkaa farax la muujiyo oo la tumaana way iska wanaagsan tahay waxaa la yidhi abubakar ibn abi shayba ayaa wuxuu wariyey cumar khadaab ka wariyey markuu maqlo duf la tumayo duf la tumayo ayuu diri jiro jawaaba soo dhegaysta haddii markaa nikaax iyo gudniin iyo ay tahay markaa wuxuu odhan jiray iska daaya haddii kalena dee ushiisii buu u qaadan jire u dabada u qaban jire ku kala heli jire wakadaa kayrihimaa labadaa kayrkood cursiga iyo khitaankana kayrkoodna waa lamid oo dhalashadii iyo ciiddii iyo qof maqnaay oo soo galay iyo kii xanuunsanayo markaa ilaahay uu shaafiyey fil asax haddaan qabano iyada waa iskaga bannaan tahay xayla tirmidi iyo ibnu xibbaan baa wariyey rasuulka sala allahu alay slam markuu madiine kusoo noqday duulnimaadyada qaarkii uu ka soo noqday ayaa waxa u timi jaariyad ama addoon madow markaasa waxay ku tihi yaa rasuul allah waxaan ku nadray ilaahay haddii adoo bad qaba uu ku soo celiyo inaan hortaada durbaanka ka tumo ayaan ku nadray rasuulku wuxuu ku uhi in kunti nadarti fa awfii binadriki haddii aada nadartay nadarkaaga oofi buu yidhi markaa suruur iyo farax muujintii ayuun baanay ka dhigan tahay wain kaana fiihi dufkaa jalaajilu haba ku sugnaadaan buu leeyahy xalaqada iyo markaa sufre iyo wax hoostiisa ka sanqadhaya haba ku jiraane dee way iska bannaantahay buu leeyahy xadiidkaas ayuunbay soo gelaysaa wa yaxrumu darbu lkuubati iyada kuubada noocaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay waa xaaraan kuuboyna wuxuu leeyahay dablun waa dabli ama waa durbaan ama dee bahalkaa la tume mi bahalkaa dhe tawiilun oo dheer dayiqulwasat markaa dhexdiisuna ay cidhiiri tahay oo labada dhinacna u weyn dhexdiisuna ay cidhiiri tahay weyn kaa isaga garaaciisu waa xaaraan buu leeyahay maxaa yeelay in allaha xarama alkhamra waalmaysra waalkuuba xadiidka abu daawud iyo ibnu xibbaan ay warinayaan ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi ilaahay uu xaaram yahay khamriga iyo maysarka noocaa la yidhaha isna khamaarka ka mid a iyo kuubada bahasha garaacishadeeda la raqsu buu idhi iyada isluulkaasi xaran maa raqsiga laha ilaa an yakuuna fiihi takasurun istijabin inay ku jirta mooyaane oo ka ficli lmukhanas ka isnaagaynaya dee falkiisoo kale ah wa yubaaxu waxaa la baneeyaa qawlu shicrin dee gabayga unkidiisa ayaa la ayaa ayaa ayaa la banayaa wainshaadahu iyo in la mariyo ilaa an yahjiwa inuu dee cid ku caayo ku weerarayo ma yufxisha ama inuu xumeeyo mooyaane ow yucarida ama inuu sarbeebo biimra'atin mucayana gabadh mucayana inuu meesha dee ku tilmaamayo ku sarbeebayo mooyaane waxau sheekhu yidhi waxa raqsiga la yidhaahdaa isagu xaaraan maaha raqsigi dee waa isruulkii oo macali markaa waa qofkii oo taagan oo dee markaas ma isqalqalloocinayo ama dhinac dhinac markaa sodhanaya oo waxay u daliishadeen waxaa jirtay caaisha ayaa rasuulka sala allahu alay slam intaysa soo daba taagtay maalin ayaa niman xabashi oo ciyaaraya oo markaa wayarfusuuna jaasiyo boodboodaya ayay daawanaysay markaa dee taasi iska boodbood unbay ahayd laakiin raqsiga noocana iminka loo yaqaanee dee reer galbeedka iyo meelaha gaalada inagaga yimid dee la yslulay meel walba la dhaqaajinayo dee taasi iyadu kuma jirto waa tan uu ka soo reebayo laakiin beriga oo raqsigu dee iska yarboodboodka ee birmirqayntaasunbuu iska ahaa markaa dee iyada intaasi wax dhibaataa may lahayn waxause leeyahay ilaa an yakuuna fiihi takasur dee raqsiga iyo jaaska uu ku jiro isjajebin ka ficli lmukhanis kaa markaa ismaagaynaya mukhanis waa kaa markaa akhlaaqda dumarka markaa isku sameeyey xagga dhaqaaq iyo xagga hayadayo kaa falkiisa oo kale inuu markaa yahay mooyaane haddii markaa uu sidaa noqdo dee xaaraan ayuu noqonayaa buu leeyahy maxaa ilahi rasuulku wuxuu lacnay dee kuwa ragga ah ee dumarka isku shabaha iyo dumarka ragga isku shabaha wa yubaaxu qowlu shicrin waxaa la baneeyaa buu ihi shicirka tirin gabayga tirintiisii iminka qowlku waxa weeye waa inshi waa bilowgiisii wa inshaaduna waxa weeye mid la tiriye marintiisii qowl iyo markaa sidaasay ku helayiin inshaadku iyo in la dhegaystaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu lahaa niman gabayaala oo u dheg raadicin jiray markay weliba gabayga tirinayaan waxaa ka mid ah xasan ibnu thaabit ninkii loodhan jiray cabdillahi ibnu ruwaxa iyo waxaa kaloo jiray kacab ibnu zuhayr ninkii loodhan jiray ayaa rasuulku dhiiggiisa uu hadur yeeloo markaa nin gabayo isna xaggaa ka soo jeedo imtixaana buu ahaa dabeetana madiine ayuu yimi isagoo isqarinaya rasuulka ayuu salaad subax dabadeed u soo kacay dabeetana qasiido dheer ayuu tiriyey halkaasaa dabeedna rasuulku uu macawis ku siiyey baa layidhi waa qasiidada dheer leeya baanad sucaadu fa qalbi lyawma matbulun mutayamun irta ah lam yufta makbulun uu ka bilaabayey weeye marka imaamu shaaficina wuxuu yidhi waxaan la yidhaahdo oo rasuulkana wuu tiiriyey imaamu shaaficina waa loo tiiriyaa ashicru kalaamun xasanuhu ka xasani wa qabiixuhu ka qabiix waxaan gabayga la yidhaahdaa waa hadal uun hadalkii mid xun iyo mid wanaagsanba wuu leeyahay gabaygina waa saas oo kale una mid wanaagsan iyo mid xunba wuu yeelanayaa marka halkaasunbaa la marinaya ina min ashicri lixikma rasuulkuna wuxuu yidhi waxa gabayga la yidhaha xikmad baa ku jirta xadiid kale waxaa kaleu ku yihi lan yamtaliya juufu axadikum qayxan khayru low min an yamtaliya shicra mid idin ka mida in calooshiisa ay malax laga dhaamiya uga khayr badan in gabay ay ka buuxsanto iyadoo malax loo dhaamiyo iyadoo gabay loo dhaamiyo iyadoo malax loo dhaamiyo uga khayr badan buui marka halkana xikmad baa ku jirta buuhi halkana rasuulku sidaasuu yidhi markaa kaa malaxdu ay ka fiican tahay waxa weeye de waa kaa xuneen had iyo goraal dee isku dirka iyo balaayada iyo imtixaanka iyo fuxshiga un lagaga shaqaynayo dee kaa xikmaddu ku jirtaana waa kaa wanaagsan markaa haddaba wuxuu ka soo reebay sheekhu suurooyin aan la bannaynin gabayga ilaa yahjuwa inuu dee cid ku weerarayo oo dee ku cayayo mooyaane ciddaasina weliba aynu dee qof muslima tahay inuu meesha ku weerarayo mooyaane ilan gaalada rasuulku waala nagaga jeedi buu dhaba dee warrakib adna xasaano oo yufxisha ama inuu dee fuxshi la yimaado oo masalan ammaantii iyo wixii uu sheegayey dee inuu xadka ka saaro mooyaane haddee labadaa midnaba kuma bannaan xayla rasuulku sala alla alay slam wuxuu ihi maa kaana alfuxshu fii shayin ilaa shaanahu waxaa xumaanta la yidhaha shay ma gasho ilaa waa fool xumaysaa walaa kaana alxayaau fii shayin ilaa zaanahu xishoodkuna shay ma gala ilaa waa qurxiyaa aw yucarida biimra'atin mucayana ama inuu meesha dee ku ammaanayo ama ku sheegayo ama ku xusayo ku sarbeebaya gabadh mucayana mooyaane haddii waxaanuu wadaaba dee naag heblaayo la yidhaahdo la garanayo ay tahay oo sifaadkeeda iyo dherarkeeda iyo gaabnideeda iyo indheheeda iyo afkeeda uu kala sheegayo iyadana dee waa mid aan bannaanayn in la tiriyo in lagu ka iyo in la sii wadaatoona marka imraa mucayana ay tahay uu kaga hadlaya ayaan bannaanayn laakiin waxay dhaheen masalan mubhamidaan jirin tashbiih baa la yidhaahdaa marka iyada markhaatiya lagu celin maayo iyada lafteeda in kastoona mid bannaan oo wanaagsan aanay ahayn haddana markhaatiya lagu celin maayo baa layidhi oo masalan kacab binu zuhayr oo kale qasiidada aan sheegayna baana sucaada la yidhaahdo isagoo rasuulka u socdo oo arrimo dee uga jeeda ayuu haddana ruux dumarunbuu dabada qabsaday markii horraysay abyaadda ilaa labaataniyo ilaa soddoniyada baydee ugu horreeya gabadhunbuu ka sheekaynaya kolba dhinac u dhigayaa siday ballanta ku tahay iyo tumsiku kamaa yumsiku lmaalu qaraabiilu buu leeyahy ballanteedu waa sida ay shaandhadu biyaha u qabato oo kale marka dambena wuxuu gaadhayaa dabeetana odhanaya dhul fog bay joogtaa amsa tucaadun biardin laa yuballiquhaa ila alcitaaqu najiibaatlmaraasiilu hal markaa uu tilmaamay uu aada u tilmaamay oo ilaa soddoneeyo baydayana uu ku sifeeyey noocay tahay ayuunbay gaadhsiin karta buu yidhi hashaa markuu haddana ka gudbaabo dabeetana muraadkiisii ayuu u gudbayaa marka waxay yidhahdeen ayada taasi dee wax wanaagsan maaha lafteedu laakiin taasi markhaatiga ma ride bay yidhaahdeen oo had iyo gorale hadalkuunbaa la iskaga qurxistaa mooyaane mar haddee mid aanay jirin aanay ahayn tashbiibkaa waxaa la iskaga qurxistaa un gabayga iyadoo dhibaato weyn ma sii laha bay yidhahen wallahu aclam shuruuddii qofka markhaatiga loo aqbalaya u lahaa marka waxa uu soo shardiyey sheekhu muruuc marka muruuadii ayaa halkan sheekhu inoogu sheegaya waalmuruu'atu muruu'adu waxa weeye takhalluqun waa ka dabeecad yeelasho bikhuluqi amhaalihi kuwa la midkaa dabeecadooda uu ka dabeecad dhigto fii zamaanihi waktigiisa wa makaanihi iyo meeshiisa falaklu cunid fii suuqin suuqa wax lagu cuno walmashyu iyo socod makshuufa raasi isagoo madaxiisu faydan yahay wa qublatu zawjatin xaaska dhunkashadiisa ow amatin ama addoon bixadrati nnaas dadka meel ay joogaan lagu dhunkado wa igtaaru xikaayaatin iyo sheekooyin labasoo mudxikatin oo ka qosliya dadka wa lubsu faqiihin faqiih oo xidha qibaa'an wa qalansuwatan xaysu meel laa yuctaadu aan laga caado dhiganin iyo wa ikbaabun laasimid calaa lacibi shidrinji shidrinji ciyaarteeda oo qofku uu laasimo ow qinaa-in ama hees ow samaacihi ama dhegaysigiisa waidaamatu raqsin raqsigii daa'imidiisa yusqiduhaa intaasoo dhami muru'adii wuu ridaya walamru fiihi arrinkan xagga muru'aduna yakhtalifu wuxuu isku khilaafaa bil ashkhaasi shaksiyaalka wal axwaali iyo xaaladaha wal amaakini iyo meelaha waxau sheekhu yidhi waxaa muru'ada la yidhaahdo ee ninka markhaatigaa loo shardiyaya aynu idhi daa muru'a waa inuu anshaxiyo akhlaaqiyo edab u saaxiib yahay aynu idhi qofka markhaatigiisa la aqbalaya ee haddii aanu yeelanin aan markhaatigiisa la aqbalaynin waxa weeyaan buu yidhi takhalluqun bikhuluqi amhaali waa inuu qofku dabeeco iyo dhaqan ka dhigto dadka la midka ah dhaqankooda iyo dabeecaddooda weliba dadkaa la midkiina waxa weeye kuway isku casriga yihiin ee miman yuraaci manaahija sharci wa adaabahu ee weliba ah dadka dee dariiqada sharcigaah iyo aadaabta sharcigu uu leeyahay kuwa ilaaliya kuwa la midka ah ee sharciga ilaaliya ee dhowre ee dariiqiisa ku sugan akhlaaqdooda iyo dhaqankooda qofku waa inuu ka akhlaaq iyo dhaqan yeeshaa fii zamaanihi wa makaanihi waktigiisa iyo meesha uu joogaba maxaa yeelay arrimaha xagga curfiga ama xagga caadadaahi waxa adag inay koobanto oo daabit loo helo waxay isku khilaafaan xagga ashkhaasta iyo xagga waktiyaalka iyo xagga bilaadda ayay isku khilaafaan xagga muraada marka la eegayo laakiin cadaaladdu ayadu xagga ashkhaasta iskuma khilaafto oo qofka sare iyo qofka hoose xagga cadaaladda dee isku si ayuunbaa loo fiirinaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi waxyaalo bal ridaya muru'ada ama anshaxa iyo dhaqankaa wanaagsan waxyaalo ridaya ayuu halkan inooga tilmaamay wuxu uhi falaklu cunid iyo cabidii fii suuqin suuqi in qofku cunto iskala fadhiisto ama u markaa sharaabun iskala fadhiisto halkaa isku daldalo dee yusqiduhaadhe wuu ridayaa muru'adii wuu ridayaa qofkaasi qof bilaa muru'a ayuu noqonayaa oo aan markhaatigiisa la aqbalaynin laakiin waxay yidhaahdeen waa likayri suuqi kaa ay cuntadu ay ka ridayso muru'ada waa qofka aan suuq joogga ahayn qofkii isagu iska suuq joogga ahaa ee isagu halkaa bannaanka u fadhiyey ama wax ku iibinayey isagu hoy iyo dee meel u galo toona kadib maalmeed halkaa jooga dee isaga cunidiisa iyo cabidiisu ka ridi mayso xaggii muru'ada oo markaa meelaha bannaankaa wax ku cunaa laakiin waa qofka isagoo aan dee suuqiga ahayn waxaa kaloo ay culimada qaarna sii raaciyeen dee walow yaanu suuqiba ahaanina haddii gaajo uu bes noqdo ama oonuu besba noqdo oo dabeedna sidaa guri iyo xaafadba kula gaari mayso dee hadduu halkaa isna iskaga daldalo waxba dhibaato kuma jirta bay yidhahdeen walmashyu makshuufa ra'si qofka oo socda isagoo madaxiisu uu faydan yahay isna u yusqiduha wuu ridayaayo dee beryihii hore anshaxa ayay ka mid ahayd in dee madaxa wax la saaro markaa dee meeshii madax waxsaarkaasi uu caado u yahay ee dadka sharciga iyo aadaabta sharciga ilaaliya meeshuu caadada u yahay in madaxa wax la saaro ayaa qofkii madaxa wax saari waaye ay muruadii kaga dhacaysaa laakiin haddii meesha wadaad iyo walan laba la iska wada madaxa qaawan yahay dee markaa muruadiisi ku dhici mayso wa qublatu zawjatin aw amatin bixadrati nnaas qofku hadduu xaaskiisa ama addoontiisa dadka dhexdooda uu ku dhunkado ayana taasi xishood darro iyo akhlaaq xumo ayay tusinaysaayo qofka muru'adiisi way ku dhacaysaa wa iktaaru xikaayatin mudxika hadduu qofku badsado sheekooyinka dadka ka qosliya ama dad baa jiray iska ahlu dacaayaahoo yacni ha lagugu qoslo un mid walba u liqsiyo oo meelahaasun ka sheekeeya dadka markay arrinkaa caadada ka dhigtay ee badsaday iyagana muru'adoodii way ku dhacaysaa iyo sharafkoodii xaya xadiid imaamu axmed uu warinayo ayaa waxaa man takalama bilkelima qofa ku hadla kelmad yudxiku biha julasaa'uhu kaga qoslinaya dadka la fadhiya yahwi biha fi nnaari sabciina khariifa waxaa la arkaa buu yidhi inuu qof kelmad ku hadla uu dadka kaga qoslinayo dabeetana uu naarta uu meel uga fog lahaha ama toddobaatan sannadood meel loo socon lahaa uu naarta kaga soo dhaca ayaa laga yaabaa marka igtaarka badsiga aynu nidhi iyo qofku haddaanu badsanne mar uu wixii sameeyo amaba daleec ahaan ay hadalkiisaba la yskaga qoslayo yacni ayada taasi muraadii ka ridi mayso haddaba halkan waa tan oo keliya un igtaarka iyo badsashada ku xidhay ee aanu kuwii kale ku xidhin waxay leeyihiin waa isku wada mide haddii masalan waxyaalahaasi dee mar keliya unay ka dhacaan oo aanu qofku waxaan caado ka dhiganin oonu soo celcelinin muraadi kaga dhici maysa bay yidhaaheen wa lubsu faqiihin qibaa ninkii faqiiha ee dee fiqiga diinta yaqaanoo qibaa xidha qibaagaasi dee koodh weyn buu ahaayoo xagga hore iyo xagga dambaba ka furan oo dabeetana dabayshu ay iska wadwado dee meelahaa qofka iska barbar socda oo dhinacba dhinac u go-an yahay qaybe dhinac u go-an tahay bay ahaayeen marka wa lubsu faqiihin qibaan ninkaa faqiiha oo qibaa xidha ayaa faqiihoo markaa bahalkaa xidha ayaa isaguna markaa ka mid ah lakin waxay dhahen kan isagoo xagga hore un ka furan kaasi markii dambe dee dadka fuqaada ah eludiinkaa baaba iska qaadan jira waa qalansuwa qalansuwahaasina waa markaa isna wax camal koofiyad oo kale ahoo wax dheeroo markaa isna madaxa la geshin jiray weeyaan oon isna aanu habboonayn xaysu meesha laa yuctaadu aan laga caado dhiganin beledka aan ninka faqiih ahi waxaa xidhanin qalansuwadaas iyo waa koofiyad markaa noocahayde iyo qibaaga meesha aan caado aanay ahayn faqiihu inuu xidho ayay muraadi kaga dhacaysaa laakiin haddii meel la ogu xidho ay tahay muraadi kaga dhici mayso waikbaabun calaa lib licbi shadranj iyo qofkii oo dee daa'ima ama laazima calaa licbi shidrinj shidrinjid aynu soo sheegnay baashii fardaa yaradii la iswedaarinayey ee colalka la iska horgeynaya ahay baasha ciyaarideeda qofku uu laazimo ama uu dee daa'imo ayaa iyaguna ka mida waxyaalaha muru'ada ridaya oo dee waxaa la mida dulmadii iyo turubkii iyo shaxdii iyo waxa la yaaliya waxaasoo dhami waa la mid markay dee ka mashquulinaysa waxyaalihii muhimaadkiisa ahaa walow wax kaloo dee xaaraamtinimeeyaaba yaanu la xidhiidhin waxaa la yaaliya waxa kastoo markaa lagu ciyaaro qofka dee muhimaadkiisa iyo ujeedooyinkiisii uu lahaa ka mashquuliya isaguna waa la mid ow hinaa-in waxaa kaloo markaa qofkii oo laazima ama daa'ima heestii aw simaacihi aw samaaci aw istimaaci ama dhegaysigiisii isagoo daa'ima ayaa iyaduna ka mida waxyaalaha ka ridaya muraadii iyo sharafkii waidaamatu raqsin raqsigii iyo isluulkii iyo jaaskii oo qofku markaa uu daa'imu badsadaa isaguna waa ridaya yusqituhaa markaas waxay u noqonaysaa intaa aan soo sheegnay oo dhan falaklu falaklu fii suuqin halkaa laga bilaabo jawaabteedu waa yusqituhaa muru'adii intaasoo dhan way ridaysaa oo qofka waxyaalaha ku sifaysani qof sharaf leh ama anshax iyo asluub leh ma aha oo markhaatigiisa la aqbalayo walamru fiihi haddaba arrinka shaygan ridaya muru'ada yakhtalifu bilashkhaasi wuxuu isku khilaafaa shaksiyaalka wal axwaali xaaladaha wal amaakin iyo meelaha maxaa yeelay waxaa laga yaabaa wax dee qof ku xun oo la odhanayo waa sharaf dhac inaanu qof kale u ahayn wax laga yaabo inuu gobol iyo degmo sharaf dhac ku yahay inaanu gobol kale sharaf dhaca aanu ku ahayn baa dhici karta marka wuxuu isku khilaafayaa xagga dadka iyo xaaladaha iyo meelaha ayuu isku khilaafayaa wa xirfatun danii'atun xirfadii hoosaysay wadaalika mihaal ka xajaamatin waaba toobinkii wa kansin iyo jaaliwaaliyo xaalidii wa dabqin magdintii minman mid laa taliiqu bihi aanay u cunamin tusqiduhaa weydidii fain ictaadahaa hadduu ka caadirigto wa kaanat xirfati abiihi ay tahay falaa fil asaxi asax haddaan qabanna maya waxau sheekhu yidhi xirfadda danii'adaaha yar hoosayse laakiin mubaaxa ah marka waxya la badan buu shaarixuna kusii darayaayo wuxu uhi malha ka xeejaama waaba toobinkii oo kale wa kansin dee qofkaa markaa nijaasta iyo waxyaalaha xaadaya wa dabqin kii magdintaha kii xamaamkahayey kii markaas waashmaankaa kaboolihii waxyaalahaasoo dhan buu markaasi raacinaya miman laa taliiqu cidda aanay u cunamin xirfadani bihi isaga kaanay u cunamin xirfada noocaasi tusqiduha muru'adii way kiridaysaa mar haddaanay isaga u cunamin dee waxay ku tusinaysaa qofkan muru'iya sharaf darraantiisay ku tusinaysaa fain ictaadaha laakiin hadduu qofkani ka caado dhigto oo waxaanay dee shaqo u tahay wakaana xirfati aabihi ilaa aabihiina uu ka soo shaqayn jiray waxaan falaa ka ridi maysa markaa muraadii filaa saxi haddaan qabano maxaa yeelay qofka dee lagu ceebayn maayo waana xirfo iska mubaaxa ahoo dee furudulkifaayahay ka mid taho dadka ayaa isaga baahan haddii la idhaha markhaati lagu aqbali maana dee waa la iska wada tegi lahayo dabeedno dadkuba waa waayilay cid kaba u samaysay iyo cid wuxuuxaadh iyo cid toobto wa tuhmatu tuhmaduna an yajura ilayhi waa inuu usoo jiida xaggiisa nafcan aw yadfac canhu dararan ama waa inuu dhibaato ka dafiya faturaddu waxaa la celi shahaadatuhu licabdi u markhaati kacay wa mukaatabihi iyo mukaatabkiisii wa hariimin lahu iyo miduu dayn kule iyo mayitin dhintay ow calayha xajiru falasin ama ay ku sugantay wa bima huwa wakiilun fiihi wuxuu wakiilka ka ahaa wa bibaraa'ati man daminahu kuu damaanay baraa'adiisa waa la celin markhaatigiisa wa bijaraaxati muwarifihi kii u dhexlayay waxyeeladiisa walow shahida hadduu markhaati kaca limuwarifin lahu mid uu dhaxlayo mariidin xanuunsanaya aw jariixin ama mid dhaawacan buu mimaalin uga markhaati kacay qabla lindibaali bogsiga ka hor qubilad waa la aqbalayaa fil asaxi asax haddaan qabano wa turaddu waxaa kaloo la celiyay shahaadatu caaqilatin tol markhaatigii bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyadii fisqigooda ay ka mara kaceen wa qulamaa'i muflisin mid caydha kuwii daynta ku lahaa markhaatigooda waa la celin markay ka markhaati kacaan bifisqi shuhuudi daynin aakhara dayn kale markhaatiyada sugaya faasiqnimadooda hadday ka markhaati kacaan waxau sheekhu yidhi waxaynu soo tilmaanay shuruudda ninka shaahidkaa laga doonaya hayr mutaham waa inuu yahay mid aan marag furkiisaas aan tuhmadii ku jirin markaa haddaba tuhmaddii buu inoo sheegaya waxau leeyahy sheekhu tuhmaadda marka markhaatiga la leeyahay waa mutaham oo markhaatigiisa lama aqbalayo wa an yajura ilayhi nafcan aw yadfaca canhu dararan waa inuu markhaatiga uu furayo isaga dheefi ugu jirto oo waxtar ku soo jiidanayo ama uu iskaga difaacayo iskaga celinayo darar iyo dhibaato ku imanaya markaa an yajura ilayhi macnaha ilaa nafsihi un baa looga jeedaa an yajura ilayhi inuu markhaatiga maaha ninkan u furayo maaha an yajura ilayhi an yajura ilaa nafsihi nafcan waa inuu nafdiisa markhaatiga nafci ugu soo jiidayo ama waa inuu darar kaga dafcinayo haddaba waxyaalihii markhaatiyadii nafcigu ku jiray buu halkan inoogu tilmaamay qaar ka mid a faturaddu shahaadatu licabdihi waxa la celin oo aan la aqbalaynin markhaatiga uu ninku u furo addoonkiisii masalan addoon uu masalan tijaaro u fasaxay ayay qof isqabsadeen xooluu u sheeganaya addoonka markhaati keen baa layihi dee sayidkaygay markhaatiye buuri lama aqbalayo maxaa yeelay markhaatigan wuxuu ku sugo ee maalkan addoonka dee isagaa yeelanaya wa mukaatabihi mukaatabkiisiibaa isna lamida addoonku kitaabeeye ee uu yidhi haddii aad intaa keento xor baatay hadday cid isqabsadaan oo maala isku qabsadaan oo markhaati sayidka u qabsado taana laga yeeli maayo maxaa yeelay dee waxaa dhici karta inuu mukaatabkani xoolihii bixinba kari waayo oo dabeetana xoolahaasu haya iyo isagiiba ay sayidka kusoo noqdaan wa qariimi lahu mayit waxa kale oo ayana aan la aqbalaynin ninuu qaan ku leeyahay oo dhintay ayuu masalan dee u markhaatigacaya xoolo inuu markaa uu leeyahay xoolo uu leeyahay ayuu markhaati kacayaa ninkan dhintay ee xoolihiisa uu ka markhaati furayana dayn buu ku leeyahay ow calayhi xajru faras ama muu dhimane ninkan caydnimaa loo sharay oo tasarufkii baa laga qaaday isagiina waxbuu ku leeyahay dayn buu ku leeyahay ninkiina wax la-aan baa loo sharay oo wixii uu hayay iyo dayntii baa kala baatay markaa markhaatigiisa lama aqbalayo maxaa yeelay markuu kan dhintay ee daynta kulahaa u suga shaygan ama kan muflisnimada loo sharay markuu markhaatigan ugu sugo dee waxbuu ku yeelanaya wuxu odhanay anna waxa iga isiiya markay soo xaasilgaroobaan buu leeyay anna haddaba intayda isiiya ila waxbuu ku leeyahay waxaa kaloo la celinayaa bimaa huwa wakiilun fiihi wixii uu wakiilka ka ahaa markhaatina looga aqbali maayo kaa haddii masalan la yidhaahdo qofka dee markhaati waxa u keenso dee qofkii wakiilka uga ahaa markhaati u noqon maayo maxaa yeelay nafdiisa ayuu wuxuu u sugayaa dee waxani marka uu sugmo inuu ku tasarufo inuu ku tasarufo ayuu usugaya wa bibaraati man daminahu waxaa kaloo la celin markhaatiga hadduu ka markhaatico qofkuu damiintay inuu beri noqday nin buu masalan damiintay masalan xoolo loo haysto ninkii baa masalan istaagay waan bixiyey wixii ama waa layga saamay yaad markhaati u haysatay baa la dhi kii damiintay buu keenay dabe waxaa la leeyahy kan la aqbali maayo oo isaga lafdiisaa la haystaaba meesha ka fakanaya e cid kale keen baa la leeyay ilaa waa kii ku damiinto damiinka in laga jaruu doonayaaye kan tuhmaa ku jirta ee markhaati kale keen baa la leeyahy wa bibaraati wa turaddu shahaadatuhu markhaatigiisa qofka waa la celin bibaraati man qof beri noqoshadii uu ka markhaatikacaye daminahu uu damaanay qofkii uu damaanay beri noqoshadiisa uu ku beri noqday ama bixin ama kadayn markhaatiga u furayo lama aqbalayo maxaa yeele isagii baa dee magdhowgii iska leexinayeen wa bijaraaxati muwarisihi waxaa kaloo la celin markhaatiga masalan nin waarisa oo dhaxlaya ayaa wuxuu ka markhaati kacayuu furaya dee ninuu dhexalkiisa leeyahay dhaawac ku yaalla ninuu dhexalkiisa leeyahay dhaawac ku yaalla masalan qof baa ayaa la dhaawacay markhaati u keensa baa la yidhi dhaawacaagan wuxuu keenay mid dhexalkiisa leh inankiisii waa wuxuu keenay masalan walaalkii oo kale markaanu cid kala lahayn waana intaanu nabarkii bogsanin markhaatigaana lama aqbalayo liannu hadduu dhinto isagaa nabarkan qaadanaya xaqiisa markaa sidaasaa loo diidan yahay walow shahida limuwarihin lahu hadduu u markhaati fura buu ihi sheeku limuwarihin lahu mid uu dhaxlayo muwaridkiisii uu dhaxlayo mariidan oo xanuunsanaya nin xanuunsanaya oo hadda jiifo laakiin dhexalkiisa uu leeyahay ayuu bimaalin u markhaati furay aw jariixin ama mid la dhaawacay ayuu bimaalin maal uga markhaati kacay waana qabla lindimaan intaa nabarkii bursin qubilood markhaatigiisa waa la aqbalaya fila sax haddaan qabanno markhaatigiisa taa waa la aqbalaya masalan qof xanuunsanaya oo uu dhaxalkiisa leeyahay hadday cid kale xoola isku qabsadaan taa wuu u furi karaa waayo dee qofku inaanu dhiman bay iska kacaa wixiisa qaataa laga yaabaa masalan qof la dhaawacay oo aan weli bogsan uu dhexalkiisa leeyahay bay cid kale xoola isku qabsadeen taana iyana markhaatigiisa waa la aqbalayaayo dee tuhmaad baan meeshii jirinoo qofkan intuu dhaawacan dee kasii kacay in wixiisa isagu qaataa laga yaabaa laakiin jaraaxada hore masalan markay aynu nidhi waa la celin marka hore aynu nidhi walow shahida limuwari wabijaraaxati muwarihihi markaynu nidhi markaa wuxuu ka markhaati kacayay nabarka lafdiisa nabarkanna waa shayga dee keenaya dhimashada ee uu kani xaqa ku mudanayo laakiin iminka nabarkii kama markhaati kacaye maal kale oo meel kale uu ka helay buu ka markhaati kacayaa ee wuu dhaawacan yahay in qofku wa turaddu shahaadatu caaqilatin bifisqi shuhuudi qatlin halkanna wuxuu sheekhu inooga gelayaa bal ciddii ayana dhibaatada iska dafcinaysay kii markhaatiga ahayee dhibaatada isagu iska dafcinayay wuxuu sheekhu yidhi waxaa la celin tol hadduu ka markhaati kaco markhaatigiisa la aqbali maayo dil ay masalan xambaarayaan ayaa markhaatiyada furaya ayay leeyiin waa faasiqiin nin baa masalan gef loo dilay ninkii markii gef loo dilay ayaa la yidhi markhaatiyo u keensada qof dadkii sheeganayay laba markhaati bay keeneen qoladii reer hebele haddaba ninkan gefka wuxu dilay ee markhaatigani ku dhacay ninkan wax gefka wuxu dilay ilain khada weeyana isaga laguma lahayne tolkii baa lagu lahayo tolkii oo halkan fadhiya ayuun baa yidhi waxaanu markhaati kanay labadaa markhaati ee ninkaa wax ku furaya inay faasiqin yihiin dee lama aqbalayo waayo markay labadaani faasiqiin noqdaan magtan ay qaadayeen baa meesha ka baxaysa oo nimankani waa magiska riix weeyaan marka ayagii markhaatiyaa laga aqbali maayo tuhumaad baa ku jirta wa turaddu shahaadatu caaqilatin ayaa la celin bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyi fisqigooda ay ka markhaati kaceen waxaa kaloo la celin wa turaddu shahaadati quramaa niman qaanlayaal niman dayn leh markhaatigoodna waa la celin quramaay muflisin nin muflis oo caydhahoo la sharay kuwii daynta kulaha markhaatigoodana waa la celin bifisqi shuhuudi daynin aakhara dayn kale markhaatiyadoodii oo ay faasiqiin ku sheegeen nin baa halkan shan nin baa joogoo nin halkana oo waxoogay hayay baa dayn lagu yeeshay ninkii baa tasarufkii laga mamnuucay shantii nin oo eeganaya waxoogay yaraayay halkan adduunu ku hayay ayuunbaa nin soconaya meeshii yima wuxu uhi annani waxbaan ku leeyahay ninkan caddayse baa layidhi dee labadan markhaati ayaa ii furay ana lixigaga dhiga buuhi nimankan shantii horea waxay yidhaahdeen nimankana dootaaba waa faasiqiin qaadiyo markhaati geli maayeen maxaa markaa meesha ka soo baxaya dee waxay iska celi waxay iska celinayaan in lagu cidhiidhiyo waxoogaygan meesha yaalla ayay iska dafcinayaanoo tuhmaaddaasaa ku jirta markaa laga aqbali maayo uu ku lixunbu ku noqon walow shahidaa hadday markhaati kacaan laba marag biitnayni laba itnayni laba hadday marag kacaan biwasiyati dardaara fa shahidaa lishaahidaynayana labadii markhaati biwasiyatin min tilka tarika ayay uga markhaati kaceen qubilat shahaadataani fi lasaxi asax haddaanan qaban waa la aqbalaya laba marag ayaa laba nin waxay u fureen biwasiyatin dardaaran waxay yidhahdeen labadayadaasi waxaanu ka markhaati nahay ninkii hebel la odhan jiray ee dhintay labada nin ee hebel iyo hebel inuu dardaarmay shaygaa iyo shaygaa inuu dardaarmay baanu markhaati ka nahay fa shahidaa labadii wax loo dardaaray labadii maragga loo furay markii hore ayaa iyaguna li shaahidayn labadii maragga u furay bay u fureen biwasiyatin min tilka tariq annaga laftayadaabay isilowne labadoodan laftooda waxaan u haynaa bay yidhahdeen in loo dardaarmay shaygaa laba nin baa marka hore yidhi waxaanu markhaati kanay labadaa nin in shaygaa loo dardaarmay markii markhaatigaasi dhacun bay yidhahdeen annaga laftayada kuwii wax loo sugay in ba annaga laftayadu waanu ilowne labadooda markhaatiga hadda noo furaya annaguna waxaanu markhaati u nahay in wax loo dardaarmay qubilat shahaadataani fi lasax labadaa markhaatiba waa labadaa markhaatiyoodba waa la aqbalaya maxaa yeele markhaatiyad kastaa dee markhaatiga kale ayay ka socanta nafci iyo darartoona kuma jiraan ada asax baynu le taanigi wuxuu leeyahy war ma inaysa soo waafaqeen o reer kanuun cawaraan baa laga yaaba inay kusoo heshiiyeen aynu ka daynin ka kalena wuxuu leey ma wax tuhmaadi kuma jirta meeshaasi labaduba ha qaata ولا تقبل لأصل ولا فرعna loo أقبli maayo وتقبل عaليهmaa waa loo أقبli وkda عlى أبيهimaana waa loo أقبli بطلاقi ضرة أمهimaa hooyadoo til la qabin furitaankeeda hadday ka markhaati kacaan أو qadفiha ama qadفkeeda في الأdhar haddaan qaban وإdا شhهida لفرعi وأجنبiyin markuu u markhaati kaco qbilaت لأجنبiyi waa loo أقبli في الأdhar haddaan qabano waxau sheekhu yidhi lama أقبalayo لأصli أصل looma أقبalayo walaa faracin faracna loo aqbali maayo masalan asalku waxa weeye haddii ilmihii uu asalkiisii aabbihii ama awowgii ama hooyadii u marag furayo lama aqbalayo walaa faracin hadduu asalkii aabbihii ama awowgii ama iyada ama hooyadii ay asal faraceedii u markhaati furayso lama aqbalayo maxaa yeelay dee waa qayb waa laba isku mida baa la leeyahay laba ruux oo isku mid ah ayay ka dhigiin faatimatu mini sidii rasuulku yihi faatima aniga iga mid tahay waa saas oo kale lama aqbalayo bacdiya meesha jirto dee labadan qof waxay ka iskaga dhigan yihiin laba dhambal oo kale ayay iskaga dhigan yihiin haddaba waxaynu idhi walaa tuqbalu liaslin baynu idhi asliga laamtaa u fiirso oo waa marka wax nafcila loo furayo wala lifrc wa tuqbalu calayhima laakiin marka lagu furayo ayaga waa la aqbalayaa dee aabbihii baa inankiisii ku markhaatiya wax ku furaya inankiibaa aabbihii ku markhaatiya oo wax ku furaya ama hooyadii waa la aqbalaya haddaan cadaawadi jirin haddaan cadaawadiyo isqabsi jirin waa la aqbalaya taasoo wax tuhmaada baan ku jirin wakada calaa abihima hadday aabbahood ku markhaati kacayaan labadii inan waa la aqbalay bialaaqi darati ummihima hooyadoo tiili la qabay islaantii kale waa iyada ahayd haddii ay furitaankeeda ka markhaati kacaan oo adayga ku furayaan waa la aqbalayaa aw qadfihaa fi ladhar ama wuu qadfay bay leeyihiin wadee meeshaa nicaan baa yaalla markhaatiga waa la aqbalayaayo dee wax tuhmaada baan ku jirin wax tuhmaada baan ku jirin taanigu wuxuu leeyahay war mee tuhmaad baa ku jirta oo dee islaantan ay ku muduciga yihiin xagga hooyadood baa nafci uga imanayaayoo dee islaantii ay ishayeen ayaa meesha ka baxaysa oo nafcigu xagga hooyadood buu u socdaa iyuu taanigu isagu leeyahay oo islaantana dee odaygi ugu keliyoobaysa marka qowlkaa hore adharkiina wuxuu leeyahay maya tuhmadaasaa iska daciifahoo aan wax la tixgelin kara aan ahayn maxaa yaele markuu doono dee islaanta buu iska furi karaa ama dee mid kalea buu guursan karaa haddaba calaa abiihibaa baynu nidhi markay ku marag furayeen waa markay shahaadatu xisba dee ayagoon la weydiinin ay qaadiga u tagaan ay yidhahaan saasaan odaygu odaygu dee khatar buu ku jiraayo islaanta waa furay markay yidhaahdaan weeye khatar buu ku jira odayga ha laga qabto ama dee markay daradii oo kale masala ay dacwido laakiin hadduu aabbuhu dalaaq sheeganayo aabbuhu hadduu dalaaqa sheeganayo oo uu islaanta nafaqadeedii ku duutiyay ayuu leeyahay beri horaan islaanta furo inamada ka markhaatiyo waxa igu leedahay ma jirto oo xagga ay u socoto iyada laga aqbali maayo taas maxaa yeelay dee aabbihii markaa wax ku furi maayaan aabihii bay waxu furayaan waxa uu sheekhu uhi waydaa shahida markuu u markhaati cali farcin dee faraciisii buu u markhaati kacay ama asalkiisii waa ajnabiyin iyo mid ajnabiya ayuu markhaati kacay wuxu uhi waxan waxa wadale ninkaa hebel iyo inankaygaa wadale qubilad markhaatiga lilajnabiyi fi ladhar ajnabigaasuun baa loo aqbalaya kan kale markhaati loo aqbali maayo inankii isaga waxa le markhaati keensa abbaha markhaati kuma ahe kan kale laakiin markhaataa loo hayaa baa la leeyahy qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay wa tuqbalu likulli min azawjayni mid kasta oo labada isqaba ka mida waa la isu aqbali waliakhin walaalkii waa loo aqbalay waa sadiiqin iyo saaxiibkiiba wallahu aclam waxau sheekhu yidhi markhaatiga labadii ruuxee isqabay de waa la isu aqbalaya hadday islaani wax sheegato oo la yidhaha islaan ayaa ku markhaatiya odaygayga hadday tidhaahdo waa laga aqbali odaygii lafdiisa dee islaantiina waa loo maqli maxaa yeelay waxaa la leeyahy de waxa ka dhexeeya waa caqdi berritaba inuu markaa iska baaba'o dee u ban yeello oo ay suurtagal tahay kama diidayo markhaatiga aqbalidiisa aa laba qof oo wax kala kiraystay oo kale ninka gurigayga ku jira ayaa ayaa ayay markhaatiyo kolmay ka dhiganta waxaa kaloo la aqbalaya markhaatigii liakhin walaalkii waa loo markhaati waa markhaatigiisa waa loo aqbalayay oo masala nin baa la yidhi markhaati keenso walaalkiibuu keenay oo iskooye aababa yihiin marka kaana waa la aqbalayaa iyo in adeerkii iyo adeerkii waxaas ol haddaanay de waxaan wada lahayn haddii ay waxaa laakiin wada leeyihiin dee iyadu waa baab kale wa sadiiqin saaxiibkii ninka waa saaxiiba way wada socdaane markhaatigiisa la aqbali maayo la odhan maaye saaxiib kasta ha ahaadaane waa la aqbalaya markhaatigiisa walaa tuqbalu lama aqbalayo min caduwin wa huwa man yubqidu waa ka u cadhaysan bixaydu isagoo yatamanaahu doonaya zawaala nicmatihi nicmadiisu inay suusho wayaxsanu ku murugoonaya bisuruuri faraxiisa wayafraxu bimusiibatiina ku farxaya wa tuqbalu lahu waa loo aqbalay wakada calayhina waa la mid fii cadaawati diinin ka kaafirin iyo mubtadicin ba weeye wa tuqbalu shahaadatu mubtadicin waa la aqbalay laa nukafirhu aynaan kufirsinaynin laa muqafalin mayoo laa yadbudu aan waxba koobaynin walaa mubaadininka iskala soo tawilina la aqbali maayo markhaatiisa waxau sheekhu yidhi lama aqbalayo markhaati nin cadowa oo kii ay ishayeena cadowgiisaa ku markhaati furaya maxayda rasuulku wuxu uhi laa tuqbalu shahaadatu dii kimrin calaa akhiihi qof cadaawadu saaxiiba markhaatigiisa lama aqbalayo uu walaalkii ku furayo kimriguna marka waa algil xiqdiga weeye xumaanta